alihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaan soo gaarnay halkuu yihi baabu qasmi alfay wاlghaniima ikhtasu mina qaatilun bisalabi wakhumisa albaaqi fakhumsun lilnabi yusrafu fii masaalixi waman nusib lihaashimi waliakhiihi lmuطalib lidakarin adcifu lilyataama bilaa abin in lam yara xtilaama wاlfuqaraa'i wاlmasaakiini kama libni sabiili fi zakaati qudima وأربع الأخماس قسم المال للشاهد الوقعة للقتال لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجند حول تقسيمه أو الجزية وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهود أباه من بعد أباه أباؤه من بعد بعثة الهدى أقلها في الحر دينار ذهب وضعفه من متوسط الرطب ومن غني أربع إذا قبل وشط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبس الغيار وفوق ثوب جعلوا زنارا ويترك ركوب خير حربنا ولا يساوي المسلمين في البنا وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لا هرب بطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقد لو يشرط ترك والإمام خير فيه كما في كامل قد سرى لبدا باب حين كغارنو iyo casharkeenu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala baabkan waa baabkii labaad ee min abwaabi iljihaadi ahaa bacdu axkaamihi markuu ka soo hadlay iyo cidda ku waajibayo oo hadda dagaalkii la galay wixii laga helo ama guud ahaanba xooluhu xoolaha gaalada laga helay wuu ka hadlayaa sida loo qaybinayo loo kala leeyahay kaas wuxuu yihi baabu qasmi ilfay-i waalghaniima baabkan wuxuu ku saabsan yahay qaybinta maalka la yidhahdaa fayga iyo maalka la yidhahdaa haniimada fayga isaga tacriifin doonaa akhirka baabka oo waa xoolihii gaalada laga helo laakiin dagaal iyo weerar aan lagaga helin ilaahi subxana wa tacaala waa ka yidhi wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusalitu rusulahu calaa man yashaa gadaal buu ka tacriifin doonaa insha allahu tacaala oo fayga wuxuu dhihi doonaa wixii gaalada dagaal la-aan laga helay iyagaa cabsado isaga cararay iyagaa iyadoon dagaalba dhicin nabadgelyo doortay oo iska soo wareejiyey iyo waxyaabo lamida asbaab lamida bay ku iman doonto kartaa waxaa lamida wax sanadlahoo laga qaada dhulka ay beeranayaan iyo sida nabigu khaybar sameeyey sala allahu calayh alih wasalam haniimaduna waa xoolihii dagaal lagu helay weeye intii gaaladii lala dagaalamay ay ka baqdeen ama xoog lagaga qaatayna haniima la yidhaahdaa wuxuu soo hormariyey haniimada iyo axkaamteeda haniimadu waa laba qaybood qaybna waa mushtarag oo dadkiiyo ciidankay ka dhaxaysaa qaybina qof gaal oo ciidanka ah baa iska leh saa darteed baa waxna waa axkaamulghaniima guud bay qaadataa qaybna waxaa la yidhaahdaa fii curfiga iyo nusuusta macnaha isticmaalkooda asalab baa la yidhaahdaa salab waxaa loo yaqaanaa sharcigeenna qofku waxa uu sito ee dharkiisa ah ama jeebkiisa ku jira ama waxuu qabo oo saacado iyo xulliyadi iyo faraatiye iyo dhar iyo ah waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii hubaa uu wata qofkaas ama hal qof lugeynaya ha noqdo ama gaadiid isagu u leeyahay oo uu saaraa ha noqdee qofkii qofka isagu la keriyooba dilkiisa baa wuxuu qaadanayaa wixii isagu uu sitay ee kusoo dagaaltagay iyo wixii uu xirnaayee kaalmaysanayey wixii cunto iyo raashin uu watay qof gaarahoo dilay baa iska leh haddii la garanayo caddaynaya markhaati ay jirto marka maadaama khaniimadu laba qaybood ay tahay qaybna qof shaksi oo khaasa uleeyaho salab la yidhaahdo qaybna qaybtii guud ee dadka ka dhexaysay tahay takhaasku uu soo hormariyey yakhtasu minhaa yakhtasu waxaa la gaar ah minhaa min alghaniimati xaaluu ka mid yahay qaatilun qofkii dilay bisalabi salabkuu la gaar yahay salabku waa qofku wixii uu watay ee dhar iyo hub iyo gaadiid iyo wax walba lahaa iyo nafaqa iyo raashin kaana nabiga calayh salaatu wasalaam waxa uu yidhi dagaallo dhowr ahba man qatala qatiilan falahu salabu ninkii nin dila wuxuu sitay isagaa iska leh saa darteed ninkaa wuxuu sitaayey haniimo la qaybinayana ma aha haniimada khumus baa laga bixin laleeyahay iman doontana ka mid ma aha ninkaa wixiisa isagaa iska leh waxaa jirta masale culimmadu ay ka hadlaan hadda oo la yidhaahdaa ninka askariga ah ee la biile mushaarka la siiyo waxa uu dila sababkiisii miisaga yeelanaya mise hay-addii ururkii iyo muladii iyo hadba ciddii isaga biilaysay ee qoriga u gaday ee rasaasta u gaday ee reerka u biilaysay baa qaadanaysa masalada horta asalka daahirka naska cumuumkiisu man qatala qatiilan bali ninkii nin dila xaaladda uu ku dilay iyo xaaladda uu ku sugan yahay daahirka nasku ma kala qaadin masalada koowaad masalada labaadee saameynaysaay in ciidankuna dagaalamo dowladduna wax siiso hadda ma bilaaban xilligii amiiruulmuminiina cumar radi allahu canhu wa ardaahu baa waxaa bilaabatay dawaaweynta dadka in la diiwaan geliyo wax joogto oo bilaahna la siiyo way jiri jirtay xilligii nabiga sala allahu calayh alih wasalam markay wax soo galaan si kale inuu maalka qaarkii hubbiyo intuu wax ku galo dadka loo qaybiyo way jiri jirtay laakiin dad diiwaan gashan oo diliis leh oo qof walba mushaar qaadanayo hadduu maqan yahay hadduu jooga la siinayo hadduu dagaal qaadiyo hadduu guri joogana uu qaadanayo xilligii cumar bay bilaabatay catihii iyo dawaaweyntii cumar qora radiallahu canhu wa ardaahu xilligaas weli xadiidka cumuumkiisa lagu camalfali jiray ciidankuna waxaa la siin jiray man qatala qatiilan falahu salabu bayn ahaan jirtay inaa wax cad oo kaska reeba la arko ama cumuumka wax cad oo khasiso la arkaaye wixii takhsiisihi waa iska ijtihaadaad culimo qaarkood ay leeyihiinoo ay habboon tahay asalkii xaqa iyo daahirkii naska in la yskaga socda ay ka habboon tahay marka yakhtasu wuxuu la gaar noqdaa minhaa min alhaniimati xaalu yahay ka mid yahay waxaa lala gaar noqonayaay qaatilu ninkii wax dilay baa la gaar noqda bisalaad salafku la gaar noqdaa masalada masalada koowaad wa khumisa albaaqi inta soo hartayna shan qaybood baa laga dhigayaa khumisa takhmiisan ee shan qaybood baa laga dhigayaa fa khumsun khumusoo boqolkiiba labaatan ah lilnebiyi nebigaa iskale waclamuu ana maa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidulqurbaa khumuskaasaa laga hadlayaa shan qaybood baa laga dhigayaa hal qaybihii khumus weeye nabigaana loo dhiibayaa calayhi salaatu wasalaam oo nabigaa maamulaya xilligii uu noolaa haddii uu dhintayna ninka imaamka iyo amiirkaah baa maamulaya hase ahaatee sida uu u maamulayo ma jeebku iskaga ridan karaa maya ma cidduu rabo gaar u siin karaa maya yusrafu waxaa loo leexinayaa oo lagu bixinayaa fii masaalixin danaha guud baa lagu bixinayaa waman dadna waxbaa laga siinayaa nusiba loo nisbeeyey lihaashimin reer beni haashim ah iyo weli akhiihi haashim walaalkii almualibi ahaa reer beni haashim iyo reer benilmualibna qayb baa laga siinayaa oo wax la siin maaya walaalahood cabdishamsi iyo nawfal halkaa wuxuu ku leeyahay qolada meesha koobaad ee qaybtaa wax ku leh waa masaalixda guud haddii masaajid la dhisayo haddii jidad la dhisayo haddii isbitaallo la dhisayo haddii qaar ka mida hub iyo rasaas iyo abaal alaab la gelinayo masaalixda guud maamul haddii lagu bixinayo waxaasoo dhan masaalixda guudi qayb bay ku leedahay mase wada laha qaybna waxaa iskale reer bani haashim iyo reer benilmualib oo dawil qurbaa soo gelaya qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam reer bani haashim waa haashim ibni cabdi manaaf iyo mualib ibni cabdi manaaf iyo cabdishams ibni cabdi manaaf iyo nawfal ibni cabdi manaaf afartaasay ahaayeen laakiin waxaa si gaara xulafow ahaan jiray reer bani haashim iyo reer benilmualib oo nabig alai slam xadiidkii jubayr ibni mucim imaamu bukhaari iyo keyrkii warinayeen buu arrintaa ku fasiro oo camal ahaan u fuliyey xoolo haniimo la helay buu saamigii dawilqurba reer beni hashim iyo reer beni mualib wax ka siiyey laba nin baa isla soo raacday oo labadii qoys ee kale ah jubayr ibni mucim iyo cusmaan ibni cafaan nabiga waa u yimaadeenoo waxay idhahdeen sahmigii dawilqurbaa qaraabada aada siinaysay reer beni hashim maba diidaninoo waad ka dhalato waynaa kaa xigaan laakiin ree nimanka la yidhaha reer beni mualib waad siisay annaga labada yeer cabdishamsi iyo nowfal iyo mualibna waan kuu simannahay oo cabdimanaaf baynu isugu wada nimaadnaa maxaa iyaga loo siiyey annagana naloo qariyey su-aashaasay nabiga weydiiyeen sal alه wasalam markaasuu wuxuu yihi innamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayun waaxidun reer beni haashim iyo reer benilmualib hal mid weeya bui laba ma kala ahaa riwaayadka qaarkood wuxuu ku daray lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam xilligii jaahiliyada gaalada la ahaa iyo intii la islaamay midna weligood reer beni haashim iyo reer benilmualib meel kuma kala tegin laakiin idinka waynu kala tagnay oo xilligii shicbi abiaalib lagu gowdoomiye nabiga ala salaam reer beni reer beni haashim reer beni mualib ka hari mayno meeshay reer beni haashim ku dhintaan baanu ku dhiman bayn iyagoo gaalo ah bay nabiga u heeliyeen sal ly salam weligoodna reer benimualib nin ah oo nabiga dhibay lama sheegin marka weligood xulafo gaaraan ahaan jirnayo idinku xilligaad nala dagaalamayseen eed xataa noo godaami godoominayseen diin ahaan reerihiinu noo godoominayeen kuwa gaaladoodii xataa waa nala socdeen saa darteed abtar waa siman tihiin laakiin dowlaqurbaada kuma jirtaan idinku iyagaa ku jira saadu kuli lihaashimin waliakhiihi lmualibi taas cuskanaya lidakarin kuxi ragga ahaa adcif u labanlaab ay cala lunhaa hadday xaqii u siman yihiin raggoodiiyo dumarkooda see la yeeli qaacidadii lidakari milu xadil unhaya inay ahayd raaci buu ku leeyahay ninku intay haweenta hesha labadeed buu leeyahayo lidakari ninka laboodkiihi adcif u labanlaab cala alunsaa dhadiga uga badi qaacidadaasaa taqsiimka maalka wixii rag iyo dumar u sinmaan sidaasaa loo qaybiyaa ilaa fii ikfi likhwati liummin oo masala naadiga ka shaadooday qaacidada maahane walilyataama agoontaa iska leh aayaddii buu raacayaayo waaclamuu ana maa hanimtum min shayin faani lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataamaa dheh agoon maxaa la yidhahdaa marka agoonka aadamaha iyo agoonka nafleyda kale way kala duwan yihiin waxaa la yidhahdaa xayawaanaadka kale agoon waxaa la yidhaahdaa man faqada ummu hooyadika ka dhimatay waayo xayawaankan kale hooye unbaa korisee aabba maba laha loodaa iyo geriya ariga iyo shimbiraha soomaan arag aabba meelu adag lama yaqaan ilmaha galbeedka waxay noqdeen baa layihi ilmo dhaldigaan aabba wax dhalay lama arko naadir maahane oo ilmo la socda islaaman baa didinaya raggii karaheen garo uu ka dhala uu isaga tagaa markii bini aadamku inuu ilaa kalancaami oo juhdi aayaddu tilmaamaysay baanu galbeedka ku aragnay xoolahan hooyadoodunba wadata carurta galbeedkana hooyadoodunba wadata aabba lama arka ciadumeelinta badan marka bilaa abin agoonka bini aadamkana waa midka aabihii waaya walilyataama agoontoo bilaa abin ah weeye ilma aabihii nool yahay agoon ma aha sharcan xukman waa laga yaabaa waaqican agoon aabihii nool yahay baa badan hadda agoonta aabbaho nool yihiin waa badan yihiin kuwa nolosha ka dhacay ee gidaarada jiifa ee reer iyo ilmo warba u haynin dawaaun agoon aabbaho nool yihiin ilmahay dhaleen kuwa isbaarooyinka isaga jira ee burcadda iska balaha iska saaran ee reer iyo ilmiya wax noole wax dhintay baa andan ka lahay aabbayagoo agoon ilmuhu aabbahood nool yahay ma aha kuwa wadaadada ah ee ama dacwo ama dagaal camal islaamka ku jiraa leh hase ahaatee ilmihiiy waajibaadkii cayniga ahaa danba aan ka lahayn wax dhintay wax noolaan ogeyn ilmahooda waa agoon aabbahood nool yahay marka agoon aabbahood nool yahay oo waaqica saa uu iska yahay oo kuwa aabbahood dhintay aan waxba dhaaminin waa fara badan yihiin laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye agoonta sharcigaa bilaa arg weeye in lam yara hadduunan arag buu agoon yahay ixtiraaman qaangaar hadduusan ixtiraam iyo qaangaar gaarin buu agoon yahay waayo nabiga ka sugantay sal alay ali wasalam inuu yihi laa yutma bacda ixtiraamin qaangaar kadib agoonnimo way dhammaatay axkaamulyatiim waa intaanu qaangaarin siduu dooni baa ku qaangaareen agoontaana waxbaa laga siinayaa waalfuqaraai waalmasaakiini waa la siinaya iyagana oo fuqaradu lafdiga masaakiintii aayadday soo galayaan واليتامى والمساكين مسكين يا فقيرنا باب الزكاة وحين كسو مرني ولغا اري يومد هذه لا استعمالنا وسو ولا غليان هذه لا ولا استعمالنا وحي ku kala duwan waxaan kala duwan yihiin la isku haysan soo marnay kama nibni sabiili sida musaafir kaba wax looga siinay waa ayadii nibni sabiili in kuntum aamantum billahi fi zakati kuwaasoo fi zakati zakada tacriifkoodii qudima lagu soo hormariyey miskiin iyo faqiir iyo bisabiil maxaa la yidhaahdaa abaabu zakaat baan kusoo tacriifinayo asnaafta zakada qaadata ay ka mid ahaayeen haddana waxay ka mid yihiin asnaamta hur asnaafta khumuska haniimada wax ku leh bay ka mid yihiin haniimadii hadda salabkii waynu qaadan waa la waa dhammaatay oo ninkii lahaabaa qaatay khumusna kama qaybgelino حديث إمام الترمذي أحمد أبو داود ورده ينبع عوف بن مالك وها النبي صلى الله عليه وسلم يخمس السلف سلف كتخميس كما دارين مركور وكساري قبل قاته خمس كين انت لهي لغو سو شرحي لغو فافاهي iyo waraaqaate afartii qaybood ee soo hartay wa arbacul akhmaasi shantii qaybood afarteeda soo hartayna qasmu lmaali maalka la qaybinayo weeye lishaahidi lwaqcati goobtii dhacdada dadkii joogay loo qaybinayo lilqitaali dagaal dartiina u joogay inta soo hartayna markii shan qaybood laga dhigay ee qayb lilaahi walirasuuli la yidhi afarta soo hartay dadkii dagaalkan galay ee naftooda huray ee qaar xubnahooda ku waayeen qaarna dhinteen ninkii dhintay khaniimada waxba kuma laha intooda nool baa khaniimada wax ku leh intoodaasaa loo qaybinayaa oo dib loogu celinayaa ama askar qoran ha noqdaan ama mushaar ha qaataan ama yaanay qaadanine xaqa qismada khaniimada iyagaa iska leh xaqoodaasna in la istiidaanay u baahan tahay markii jiho kale loo sarfinayo wa arbacu lakhbaas afarta soo hartay anta shanta afarteeda soo hartayna qasmu lmaali maalka la qaybinaya weeye lishaahidi lwaqcati goobta ninkii joogay lilqitaali dagaalka u yimideen isagu dana kala u imanin xadiidkii camr bni cabasa imaamu abu daawuud iyo nasaa-i iyo bayhaq iyo xaakim iyo warinayeen ee saxiixa ahaa baa nabigu alay slam waa kii lahaa laa yaxilu lii min hanaaimikum shay-un midla haada intuu neef geeya oo meesha joogay tin ka gooye nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi haniimooyinkiinan igama banaana intaa wax lamida ila alkhumus khumuskaa maane waalkhumusu marduudun fiikum khumiskiina idinkum baa dib idinku qaybin dawal qurba dadkii dagaalamayay ka mid yihiin masaakiintiini idinkii muslimiinta ahaw waalmasaakiini waalfuqaraai wabni sabiili idinkum baa dib idinku soo celiyey wax baabtaoo la taaban karo aniga iga gaarayaay ma jiraan waa haniimada faydku nabigu wax ku lahaa sal alay ali wasalam iyo khumuska wax lagu tirinaya ama ka baxsanaa calaa qowleyni oo asafiyi la yidhaahdo xadiidka haddaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugan min turuqi jamcin aakhariina min asaxaabatina waa laga wariyey khumuskana dadkuu ku celin jiray saas darteed hadduu nabigu yidhi isagoo hogaankii ummadana ahaa culayska iyo mas-uuliyaadkuna ku dhacayeen masaalixda caamkaana mas-uuliyadday u saarayd laa yaxilu lii min hanaaimikum shayun dowladihii iyo ururadu dadka dagaalamay haniimada maalkoodaa yaanay daba marin oo ka qaybsaneen iyaga dib haugu celiyaan hadda laakiin waa lagala wareegaa ciidanka meeshii dowladdu rabto baa la geeyaya maamul say rabaan bay ugu tasarufaan kaanahu maalu abiihim wa ummihim xoolaha booyoyaday ka heleen baad moodaan dadkii xoolaha lahaana reerkoodii wuu gaajaysan yahay ilmahoodiina dab looma shidin qaybadan oo ka mid a see loogu qaybinayaa iyaga haddaba xoolahan duuduub idinkaa isku leh baa la yidhi see loogu qaybinayaa liraajiri ninkii lu ku dagaalamayee lugeynayay sahmun hal qori buu leeyahay saamiyaal isla eg baa laga dhigi nin walba intuu qaadan lahaa waa lagu sheegi liraajiri ninkii lu ku dagaalamayee lugeynayey sahmun hal saami buu leeyahay kama halaaatu sidii uu saddex ugu sugnaatay lifaarisin ninkii faras iyo gaadiid ku dagaalamayay in maata wa in maata hadduu dhinto markuu istixqaaqay kadib oon la qaybinna lilwiraasati fa lilwiraasati dhaxalkiisaa iska leh wuxuu ku leeyahy ninkii dagaalamay haniimada isagoo lugaynayaay hal saami buu qaadan ninkii faraskiisii la yimid iyo gaarigiisii iyo ku dagaalamayna isagana wuxuu qaadan saddex ninkuna hal buu leeyahay farasku iyo gaadiidkuna labuu leeyahay nabigu cala slam ba xadiidka ibni cumar ee bukhaariiyo muslim baa wuxuu ahaa ashama lilfarasi sahmayni walirajuli sahman ninkana hal saami baa la siiyey faraskiisana laba saami baa la siiyey waxaa faahfaahistay riwaaye imaamu axmed iyo abu daauud wariyan oo saxiixa asama lirajuli walifarasihi alaaata asumin sahmun lahu wa sahmaani lifarasihi ninka ow faraska saaran saddex saami buu nabigu siiyey isagii faraskiisa midna isagaa lahaa labana faraskaa iska lahaa saa darteed faraskan ninka ku dagaalamaya gaadiidku xarbiga iyo dagaalka uu ka waxqabad badan yahay waa ka waxtar badan yahay cadowga difaaciisa waa kaga dheereeyaa ninka lugta meeluna gaarin iyo wuxuuna qaban oo ninka gaadiidka wata qabtaa saas darteed ninkaasi saami buu leeyahay kanna saddex buu leeyahay isagana midkan waa midkii shaksiga u dhigmayey gaadiidkiisana labaa la siinayaa hadda way isku khilaafeen haddii gaadiidka adigu aadan lahayn oo laguu soo dhiibay shidaalkana lagu soo shubay taayirradana gaariga lagu soo xiray qorigana lasoo saaray adugu meesha aad saaray saamiga aad u yeelo labadii saamiyaad gaari gaadiidka yaa yeelanaya qowlaani fuqaada hadda joogtaay laba qowl bay leeyihiin de gaariga nin baa isaan ku daynayo iyo may faraskaaba leh gaadiidkaa leh haddii la yidhi gaadiidka inuu dagaalamo iyo wuxuu ku dagaalamay dad baa leh dadkaasaa qaada iyo maye gaadiidkana waa dagaalamay gaadiidkana nin baa ku dagaalamay labadii saami aynu laba uga kala dhigno nusuusaan u qaybina ijtihaadaad aqwaala oo fara badan baa jira khanaa'imta qaybinteedii hadda laakiin waxo dhan ba laysu diidba intaa waa la gartay imaata lilwiraasati waxaa looga jeedaa istixqaaqa haniimadu qofku isagoo nool dagaalku inuu dhammaado wey ee qismada iyo qaybinta inuu nolol ku gaara maaha haddii uu qofkii dhinto dagaalkii markuu dhammaaday haniimana la helay iyo inta aan la qaybinin inta u dhaxaysa hadduu dhinto xaqiiu meesha ku lahaa dadkii dhexalkiisa lahaabaa la siinaya wاlcabdi wاlunsaa waطiflin yugni wakaafirin xadarahaa biidni imaamina sahmu naqalu maa badaa qadarahu اimaamu xayu اجtihada dad waxaa jira haniimadan dadka saa saamiga loo siinayo waa dadkee shardi waxaa kow horta inuu muslim yahay waa marka koobaad gaal hadduu yahayna saami ma leh waa inuu dakar yahay oo rag yahay dumar hadday dagaalka ka qayb gashayna saami ma leh wa an yakuuna baaliqan caaqilan mukallaf waa inuu yahay hadduu sabi qabla albuluuqa dagaalkii qayb ka galana isagana saami ma leh wa an yakuuna xuran hadduu addoon yahayna isna saami ma leh afartaas shardi marka la helo oo uu dagaalkii ninkii sidaa ku galo uu saami yeelanayaa laakiin walcabdi adoonkii walunsaa haweentii iyo waiflin ilmihii caruurta ahaa iyo wakaafirin gaalku intaasaa laisugu kaadaray intaa haddii saami haddayna lahayn dagaalkiina ka qayb galeen ma la qadin maya waxoogay unbaa gacanta loo saari sabiirsiin la yidhaahdo lana qadin maayo ade dadka saamiga qaadanaya ka qaybgalayana noqon maaye inta aan la qaybinin waa wax yar wax lagu sabirsiino waxoogay baan lagu sii jeedin lan meesha maalna waa lagu qaybinayaa qur-aankana horuu yihi wailaa xadara alqismata ulilqurbaa walyataama walmasaakiinu farsuquuhu min wax ka siiya ishooda yan idinku dhicinin soo raacin wax ka siiya intaba walcabdu adoon walcabdi adoonkii iyo walunsaa haweentii iyo waiflin ilmo yaroo yuqni dagaal wax ka tari kara kii sii yaraa iskabadaaya nin waxoogay tamyiizka gaarayo wax dhagax tuuri kara aan meel gola intii la geliye wax shiishi karoo la baray iyo wakaafirin gaal xadarahaa intaasoo dagaalka tagtay biidni imaamina imaamkeenna idankiisa ku tagtay sahmun saami bay yeelan aqalu ka yar aqalu maa badaa aqalu yar dadka kale waxay qaataan ka yar saamibay leeyihiin aqalu saamiga dadka kale ka yar maa ayi ladii kiibay leeyihiin badaa u dadaahiray ama maada naafiya laba wejba ku banaan inaad maa ayi ladii kiibay leeyihiin badaa u daahiree maamulka la qumanaaday u qandayaan ama saamun buri aqalu ka yar maa badaa ay maa dahara oo maada naafiya aad ka dhigto aan daahir ahaynon qadar go-an oo loogu soo hagaaga lahayn qadarahu imaamu imaamkaana u qadaraya xayu ijtihaada markuu ijtihaado intaa inayna saami lahayn axaadiis baa ku sugan ibnu cabaas waxaa laga wariyey fii saxiixi muslim nabigu sal l slam iyo kaana yaqzuu binnisaai fayudaawina aljarxa haweenkaa nabigu duulaankuu raaci jiray dadka dhaawaca ataakulayntoodi iyo caawintoodi iyo daweyntooday qaban jireen wayuxdayna min alghaniimati haniimadana waxbaa lagaga samirsiin jiray laga siin jiray wa amaa bisahmin falam yadrib lahunna saamir qayb ahse nabigu uma samayn sala alla alay wasalam waxna la sii saami weynna ma qaadan wey waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey aydan fii saxiixi muslim waxaa soo weydiiyey najdat alxaruuri haweenka saami ma la siin jiray kaas iyo addoommada jawaabtii qore waxay ibn cabaas sa'alta can ilcabdi waalmar'ati ama can ilmar'ati waalcabdi haweenta iyo addoonka hal kaana lahumaa sahmun macluumu saami la yaqaano ma lahaan jireen idaa xadara idaa xadara annaasa idaa xadara annaas hadday goobta dadku joogaan ee dagaalka ay jagaan wa annahu lam yakun lahumaa sahmun macluumu nabi alay salaam xilligiisii saami la yaqaano ma lahayn ilaa an yuxdayaa min hanaa'imi alqowmi labadooda in waxun lagaga sawirsiiyo haniimada dadku heleen macan addoonkii iyo haweentii halkaagee addoommadii waxaa ka mid ah cumayr aabilaxmi nin la yidhaahdo oo addoon ahaabaa dagaalkii khaybar ka qayb galay markaasuu wuxu nab al slam fa amara lii bishayin min kharfiyi lmataaci alaabta wixii uu dulufka ahaa ee liitay waxoogay ka mid a wuxuu yihi intaa u ururiyo siiya way isagoo xoolaan laleeyahay wy wixii la siiyey sayidkiisaa sii yeelan sayidka hadduu joogayna saamigiisii qaaday hadduuna meesha jooginna muxuu xoolaha ku qaadani ninkan baa waxoolay la samirsiinayaa waan garannay oo addoommadii iyo haweenkii garannay waxay idhahdeen min baabi ulaa qiyaasan dadkii ahluljihaadka aan ahayn bay ahaayeene alkaafiru watifluna ku dar labadoodana waa looga qiyaasanayaa saa darteed walcabdi walunsaa waiflin oo yuqni dagaal wax ka tari kara wa kaafirin gaaloo xadarahaa tegey biidni imaaminaa ku tegey sahmun aqalu sahmi saami yar bay leedihiin ama aqalu maa badaa waxa ugu yar ee daahir quman la dhihi kara maal wey waxaa la siinaya qadarahu limaa waa u qadaraya xayu ijtihaada markuu ijtihaado walfayu fayga maa yu'khadu wixii laga qaataa la yidhaahdaa min kufaarin gaalo fii amnihim iyagoo nabada kal cushri cushurka laga qaado min tujaarin ganacsatadooda laga qaado wey cushuurtu waa wax gaalada lagu fardiyey oo xilligii cumar bilowday radia allahu canhu wa ardaahu cumarna wuxuu ahaa xilligiisii ganacsatada wadanka muslimiinta maraysa ee ka ganacsanaysa ee soo gelaysa ee baxaysa ee nimanka ammaanka iyo cahdiga lagu wada joogaa xoolaha ganacsiga la zako lagama qaado wadankii khadamaadkiisii way isticmaalayaan iyo jidadkiisii amnigoodii iyo nabadgelyadoodii waa la sugayaa cushur baa laga qaadi jiray toban meelood meel baa sanadkii laga qaadi jiray kuwa beeraha la siinaya muslimiinta ahna dhulkii khaniimada ahaa intuu qaybinta mararka qaarkood ka daxiyey buu dad beertuu ka kirayn jiro muslimiintaa iyagana cushur iyo waxbaa laga qaadi jiray laakiin muslimiinta ganacsanaysa cushuur iyo cashara bilmia ama toban meelood meel lagama qaadi jirin taasuu fii amnihim kal cushri min tujaan ujeedaan calaa kulli xaal gaaladu haddii dagaalka ku qalba ay iska sii qaxaan ama mintii la sheegay in lagu soo socdo dagaal la-aan ay ka baxaan ama yadan dagaal bandhicin ay intay soo cidiraan isdhiibaan ay dhahaan sad rabtaan u taliya maalkaa fay weeye waana aayaddii tay ahayd famaa wajaftum calayhi maydaan ku weerarin min khayrin walaa rikaabin farbe iyo geeltoona gaadiid kuma yidhah weeraro meesha dagaal kama dhicin bilaa dagaal wixii lagaga helayna fay baa la yidhaahdaa see la samaynayaa faygii marka fa khumsuhu khumuskiisa kalkhumsi khumus min haniimatin buu la mid yahay walbaaqi inta soo harteena liljundi ciidankaa iska leh oo xawo waxay koobeen taqsiimahu qaybkiisa waa u sidii haniimadii ka dhigu kuleh faxukmuhu xukmu lhaniimati laakiin wax yar bay ku kala duwan yihiin jundigaa iskale ciidamada diyaarka ah dagaal bayaynan geliheen inta goobta joogta iyo inta maqanba waa loo qaybin karaa buu ku leeyahy oo inta goobta joogtay gaar uma laha sida haniimadii khumuska la saaraya qur-aankaa sheegayo maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم intaas waxay ku fasiraan khumus baa loo jeedaa waayo tii hore haniimadaba intanaa la siiyey khumusna way lahaayeen in khumuska loo jeedo xadiis tilmaamaysaa jira marka dhowr xadiis waxaa tilmaamaya nabigu maalka fayga sideedu ula dhaqmi jiray waxa weeye xawf bni malik xadiid imaam abu daawuud fii sunanihi ku warinaya صaxiixa kaana idaa ataahu fayu qasamahu fii yowmihi isla maalintaaba waa qaybi jiray fay hadduu yimaado faacطa alaahila xadayni wa acطa alcaziba xadan ninkii reer la lala saami buu siin jiray ninkaan reer lahayn ee qofkaan reer lahaynna hal saami baa la siin jiray saasuu nabigu u qaybin jiray mararka qaarkood sal alه alيه wasalam waxaa kaloo nabiga ka sugan calayh salaatu wasalaam isla inuu xadiidkii ibn cumar radi allahu canhu ardaah ee bukhaari muslim warinayeen wuxuu leeyahy kaanat amwaalu bani nadiir mima afaaa allahu calaa rasuulihi mima lam yujad muslimuuna calayhi min khayrin walaa rikaabin wixii nabigu ilaahay gacanta u geliyoon dagaal lagu helin bay kamid ahaayeen fakaana dirabnebi nebi sal slam nabigaa maamulkeeda iska lahaa waa cidi ku qabsan karin fakaana yunfiqu calaa ahlihi nafaqata sanatin sanad biilkeed buu reerkiisa meel u dhigi jiray oo meel isaga xiri jiray wayajcalu maa baqya fi silaaxi waalkuraaci hubka iyo fardaha gaadiidka dagaalka buu waxa soo harayna gelin jiray oo ku geli jiray markaasuu sidaa ku qaybin jiray lagu dagaalami jiray cudatan fii sabiili llahi jihaad buu u diyaarin jiray nabigu lehi alayh salaatu salaam labadaa waxay ku tilmaamayaan kow nabigu calayh salaatu wasalaam xaqin u lahaa qadarka baahidiisa inuu ka qaato fayga laakiin haniimada maya laba waxaa ku tusayaa in dagaalka iyo ciidanka la siinayo laakiin ciidanka keliya aan la siinaynie qalabkii dagaalka iyo wixii masaalixda looga baahnaa lagu bixin karo sida kii horeba uu ku tusayo in dadka nafaqaad iyo biil iyo darahooda inay ku gutaan loo siin karo hadba ninkii imaamka yahi sida uu maslaxadda u arko baa fayga lagu bixiyaa haniimadana dadkaa iska leh khumuskaas qayb ka midah xukunka fayga uu siin karaa intaasina abwaabtii haniimadaynu kaga bixi marka laga reebo mustajadaadkeedu de kitaab mucayan aynu aqrinanaa isagaynu intaa waxay ka badan kaga ekaan baabu jizyati abwaabuljihaad baa kugu dambeeye weye jizyadu waa tan la inaga qaado oo aan gaal la inaga qaadi jiro oon gaal ka qaadayna wey laba marka la isqabto oo la kala adkaado ninkii laga adkaadaay in xoolo iyo dhaqaalo laga qaado oo uu maamul ka hooseeya dadka wax iska dabiiciya weeye innaga koodhi iyo gabari iyo waxa la dhihi jiray oo la inaga qaadi jiray bawalay muslimiintu cizada lahaayeen gaalada laga qaadi jirayo jizya la dhihi jiray jizyadu waa wax xisaabkii mar la bixinayo dadka gaalada qaarkood oo la tilmaami doontana ku waajibta asalkeeduna waa qowluhu tacaala fii suurati tawba qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun asbaabta dagaalka lagu joojiyaa waxaa ka mid a dadku inay islaamaan kow jizyada inay aqbalaan laba labadaasaa asbaabu silmi ka mid ah ayaddani waxay khasistay cumuumka axaadiisu ka mid yahay xadiidka ibni cumar umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faidaa qaaluuhaa casabuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaami wa xisaabuhu cala allahi cumuumkii ahaa oo shahaadaiyo islaamnimada kuu joojinaya ahayd keliya waxaa kaloo khasisay oo mid labaad ku daray aayadan oo tiri jizye hadday bixiyaanna waa la joojinayaan haddaba jizyada bixinteedu aayaddaa suuratu tawba kusoo degtay ka hor nabigu ala slam jizye kama qaadi jirin waxaan dagaal iyo islaamnimo ahayna kama aqbali jirin sala allahu calayh alih wasalam jizyada marka la jideeyey yaa laga qaadayaa laba mas'alo yaa laga qaadayaa la xiriirta ama saddexaan ihaahdo mas'alada koowaad gaalka laga qaadaya waa gaalkee ma gaal kasta se gaalada qaar gaarhun baa laga qaadi waa masala masalada labaadi gaalka laga qaadayeen ogolaanay in laga qaado ama kulli ha noqdaan ama qaar ha noqdaane magaaladii oo dhan dadkao dhan baa laga qaadi mise iyagii laftooda qaar la cafinon laga qaadaynin baa jira masalada saddexaadi ninka faqriga iyo qinow taahiir iyo saamayn ma ku leeyihiin saddexdaa masalo ka hadlaya mualifku wainamaa tuukadu waxaa keliya laga qaadaa min xurin gaalka xorta ah laga qaadaa oo gaalka laftiisu hadduu addoon yahay oo gaalada kale ay leeyihiin gaaladii laga qaadaya iyo addoommadooda addoonka waxba laga qaadi maayo waxba ma milkiyaba sayidkiisii lahaana maalkiisuu ka mid yaho isagaa laga qaadayaa sayidkaa waana qowlu jamhuuri ahli ilcilmi shardigaas dakarin oo dakar ah oo rag ah iyadana jamhuuru ahlilcilmi baa qaba labadaas iyo kuwa soo socdabana waa uu heshiiskii cumar ahludimaha uu la galay iyo axaadiis nabiga wax laga fahmay weeye mukallafin oo mukallafa halkaas sabigii iyo majnuunkii baa baxay sabi iyo majnuun aan jizye laga qaadayninna waa biitifaaqi fuqahaai fuqahadu waa isku raacsan yihiin min xaysu jumla duuduub ahaan kaasoo lahwe kitaabun kitaabu ahlu kitaab ah kitaabkoo ishtihara caano la yaqaano awilmajuusu majuusa ahlu kitaab iyo majuus intaan baa laga qaadi karaa jizya marka koowaad gaalka laga qaadayo sifaadkiisu waa inuu noqdaa xurun dakaran mukallafan haween lagama qaado addoon lagama qaado caruur lagama qaado majaaniinna lagama qaado intaa waxaa loo daliishanayaa xadiidkii mucaad ibni jabal radi allahu canhu ardaa xadiidkii mucaad ibni jabal baa wuxuu ahaa nabigu inuu u diray yaman inuu ku amray hadday jizye kula heshiiyaan inuu ka qaado min kulli xaalinin diinaaran nin kastoo qaangaar ah halkaa waxaa laga gartay baa la yidhi sabigii inuu ka baxay heshiisyadii cumarna waxaa ka mid ah umaraa lajnaad ragga madaxda goobaha ciidanka iyo furimaha ka wuxuu qoray laa tadribu ljizyata cala nisaai haween jizyaha ka qaadina wasibyaani caruurta walaa tadribuha ilaa man jarat calayhi lmawaasi qofkay seefi kartae beri kartaygaa maahane cid kale ha ka qaadina qofkay beri kartayga aan ahayn waa kay addoonku maaha waa yar duqoobay oo kharfayna ma aha raahib duurka isaga cibaadaysto dadkaba ku dhex jirinna ma aha dumar iyo caruurna ma aha majaaniinna ma aha raggii dagaalamayey ee dilkoodiiyo dagaalkooda doorta la isjarayey kuwa uu jizyada ku faradyaala wuxuu radiallahu canhu aleyh waana ka asaxdayo saciid bin mansuurba fii sunanihi ku wariyey abuu cubaydi fi abwaal baa asarkaa cumar markuu wariyeyba wuxuu ku leeyahay xadiidka asarkaa cumar baa asal u ah cidda ay jizye ku waajibtay iyo cidda aanay ku waajibin cidin kartayna ma laha wainamaa jacalahu cala dukiiri lmudrikiina duuna alinaasi walaطfaali haween iyo caruur lama saarine ragga weliba qaangaarka ah baa lagu farad yeelay kadibna wuxuu deliishay xadiidka min kuli xaalimin dinaarun kitaabu lamwaali abi cubayda runtii taxriir fiican buu ku leeyahy axkaam kaloo faahfaahsan haddaad doonta dadkaasna kitaabu axkaamu ahli dima ibn اlqayim raxima llahu tacala baad ugu tegaysaa faahfaahin badan lahu kitaabu ama kitaabi oo yahuud iyo nasaaro ah kitaabkale in laga qaadayo qur-aankaa sheego min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctu ljizyata iyaga waa laga qaadi nabiguna nasaara najraan iyo waa ka qaaday nasaaro kaloo fara badanna kii dowkadi dowmataljanal nimankoodii khasaaniyiinta ahaa iyo iyana waa ka qaaday nimankii baxray joogay abu cubayde u diri jirayna waa ka qaaday jizyada nabigu sala allahu alayh alih wasalam amaa majuusta waa xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf ee bukhaari wariyey cumar inuu ku garan waayo oo ka tawaaqufay nimanka majuusta dabka caabuda inuu ka qaadiyo in kale markaasuu cbdiraxmaan ibn cawf baa muxuu ka marakacay inuu nabigu ka qaaday akhada aljizyata min majuusi hajara hajar majuusada degan buu ka qaaday waxaa kaloo fi bukhaari ku sugan min xadiidi muirata bni shucba can muirata bni shucba waxaa yimid kisra ninuu soo diray kisrana nimankan farisiinta iraan iyo wadankan oo majuusoo dab caabuday ahaayeen ninkii muqira waxa weeyaa wuxuu ku yidhi markii la wada hadlayey amaranaa nabiyuna an nuqaatilakum xataa tacbudu allaha waxda aw tu'addu ljizya ilaa jizye bixisaan ama aada islaamtaan dagaal baa nala amray waxayna ahaayeen dad majuusoo dab caabuda xadiidka cabdiraxmaan ibni cawf iyo xadiidkaale muqirata ibni shacb waxay isku raaceen majuusta dabcaabudda in laga qaadayo dabcaabudkan maxaa looga qaaday waxay leeyihiin fuqahadeenu shubhatu kitaabin bay lahaayeen aahaar bacdu taabiciin laga warinayo maraasiil ah oo qaarkood asaaniideedu rijaashu hiqaad yihiinna waa ku soo aroorayaan oo ay leeyihiin shubhatu kitaab bay lahaayeenoo kitaab bay lahaayeen imaamkoodiibaa marka waxaa weeye walaashaa in reer laga dhigtana xaaraan bay ahayd walaashiibuu fara xumeeyey wadaajadoodiibuu isugu yeeroo xoolo u qaybiyey waxaad nashrisaan buu ihi aadam labada walaalaha wuu isu gudin jiray oo min duriyatii aadam way isguursan jireen halkaasaa kitaabkoodii la rafciyey qisa saasay tirinayaan ciddaan labada ahayn oo wasaniyiinta asnaamta caabudaa iyaga jizyama laga qaadayaa jamhuurtu waxay yidhahdeen shaaficiyadu kamid yihiin maya nabiguna kama qaadin inta kale dagaal iyo islaamnimo labadaa midu weye culimada qaarna waxay leedahay ahlu kitaabkii laga qaaday majuustab caabudoon lahayna laga qaaday kuwa kalena wax nahyinayo lagama qaadi kara alahana uusan jirin qiyaasan caleyhim iyagana waa laga qaadayaa waa masalaska khilaafay culamadu isku hay raxmatullah lakin madhabkana laga qaadini wey ayb tuu duuna man tahawada qofkii yuhuudoobay lagama qaadayo aabaahu aabbayaashii ay yuhuudiyada galeen nasraaniyadana waa lamide min bacdi bicati alhudaa nebi maxamed intii lasoo diray kadib wuxuu ku leeyahay dadka laga qaadaya ahlu kitaabkaa waa dadkii qabla muxamadin ahlu kitaabka ahaa sidaana kusoo kala farcamay wey laakiin qabaa'il hadday kiristanka galaan ama yahuudiye qaataan xilligaa kadib intii nebi maxamed soo diray ki socsalan laga aqbali maayo diin diin in looga guuro aan islaamka ahayn filmadhabi lama aqbalo masaladaasina madhabku way qabaan laakiin waa qowl daciifa weye iyadana faahfaahinteeda inta badan axkaamaali dimaniyo kitaabtan kitaabta meelo badan oo sheekhislam ibn teymiya culimada aqwaashooda soo guurinayo in diyaanaadka qofku isagu wuxuu rumaysan yahay baa loo tiriyaa hal qof baan laga ogolayn qofka murtadka ijmaacan ee intuu ahmuslin ahaa kadib yahuudiya kristan baan geli yidhi isaga xukmulmurtad doomamadaladiio fakturuuhu dilaa la yidhi isaga xoola ka qaato ha idiin noolaaba lamaba dhihinba waanan soo marnay dadka kale diimahooda hadday u kala guurguuraani wax dhibaataa mala calaa saxi lqowleyn imisaa laga qaadaya qofka aqaluhaa fi lxawli diinaaru dahab aqaluhaa waxaa u yar fi lxawli sanadkii diinaarun hal shilin dahabun oo dahab wa dicfahu labanlaabkii min mutawasiti rutab kuwa darajadiisu ee meeldhaxaadka dhaqaalihiisi iyo gacantiisu ay tahay ama kor haddii loo yarqaado wa min ghaniyin qofka xoolaha badan leena arbacun afar weeye idaa qabila haddii uu aqbalo wa shud shardi waa masalo kale wey imisaa ugu yaroo laga qaadi diinaar hal shilin oo dahaba fi sanati imisaa ugu badan xad male waa wixii lagu heshiiyo oo dhan weye tana waxaa loo daliishanaya xadiidkii mucalin soo tilmaamayo uu leeyahay wa min kulli xaalimin diinaaran aw cid lahu mucaafiriyan ama wax u dhigma diinaar qiimihii oo dharka mucaafiriya lamidka ah ama hal diinaar sanadkii ka qaad afar in laga dhigo iyo kor in loo qaadana asarkii cumar baa loo aahaar cumar ka sugan baa loo daliishanayaa imaamu maalik fi muwaطahi wuxuu ku wariyey cumar radi allahu canhu ardaahu daraba aljizyata calaa ahli dahabi arbacata danaaniira afar shilin oo dahabu ku sameeyey wa calaa ahli lwariqi dadka fidada ku shaqaystana arbaciina dirhaman afartan dirham wuxuuna ugu daray wa maca maca daalika arzaaqu lmuslimiina wa diyaafatu alaaثati ayaam waa ka hadli doonaa qaybtaa dambe mujaahidna waxaa la weydiiyey cumar markuu ku fadhiyay reer shaam afar diinaar ba xilligii taabiciinta mujaahid la weydiiyo la yidhi nimankan la yidhaahda reer shaam maxaa afar diinaar looga qaadaa reer yamanna hal diinaar looga qaadaa wuxuu yidhi inamaa jucila daalika liajli lyasaari way ka xoola badan yihin way ka dhaqaala badan yihiin yamanna waa dhulka qaxarka iyo buuraha ah shaamna waa dhulkan barwaaqada iyo beeraha wada ah marka nimanka noloshooda way ka fiican tahay nimankana way ka dhaqaalo badnaayeen heshiiskii reer shaam buu la galay cumar qaybo ka mid a oo riwaayaadkiisa fuqahadeena ay dariishadaan dacfi waxaa ku jire dib baan ka tilmaami doonaa washruud waxaad shardidaa diyaafatan martigelin liman nazala bihim liman nazala bihim qofka iyaga ku dila alaaatan saddex maalmood inay martigeliyaan u shardi wuxuu yihi heshiiska lala gelayo martida muslimiinta ee soo martana waa saddex maalmood inay martigeliyaan baa laga doonayaa taas darteed buu cumar wuxuu yidhi kuna heshiiyey wadiyaafatu alaaati ayaamin saddex maalmood inay martigeliyaan afarkii maalin weriyey bayhaqi abuabu umayd abu cubaydna fi amwaal iyo sunanka bayhaqi min ariiqi imaami maalik ay ka wariyeen oo saxiix weeye taas ayana loo deliishanayaa muslimiintaba haddii loogu faradeelay xaqa diyaafadu saddex maalmood inay tahay iyagana saddex maalmood waa inay martigeliyaan axkaamu diyaafa iyada kama hadlayna haddoo meesheeda ma joogno ayb wayalbasu muuqaalkoodana waa inayna muslimiinta u ekaanin wayalbasu waa inay xirtaan alkhiyaara wax ka duwan oo keyr ka bedelan ah dharka iyo muuqaalka muslimiinta rag iyo dumarba waa inay qaataan oo markii bidhaantooda la arkay iyo muslimka la kala garto wa fowqa sawbin marada korkeedana jacaluu waxay yeelayaan zunnaaran suun bay yeelayaan gaar u ah oo astaan caanoo lagu yaqaanaa si ayna dadka ugu dhex darmin oon muslim loo moodin ilaa dadka hadday isaga dhex jiraan hadda way ku dhex qasmayaan salaamtiibay ku dhex qasmi guurkiibay ku dhex qasmi wixii axkaamtii la kala garan maayo waxaa laga yaabaa inay masaajidii dhex yaacaan si loo kala garto dhan iyo labis iyaga u gaara oo aynan muslimiintuna loo ogolayn iyaguna aynan dhigi karin astaan iyo calaamad waa inay ka yeeshaan muslimiinta oo la kala socnaadaa gaal iyo muslim xataa haddii meel la wada degan yahay in muuqaalka la kala gartaa wayaa lagu leeyahay arrintii aafaarteedii innaga kenya waxbaan ka soo gaarnay ninka muslimka ah waagu hore qasab bay ahaan jirtay koofiyad inuu qabo saaxirkana gabadhu qasab waxayd maradan madowga guubiida xijaabkii weeye si loo sii khafiifinayey loo sii tuurayey buu markii dambe intaa tunka iyo garbaha ku haray baad soo gaarteen baa laga yaabaa waxaan soo gaarnay iyadooynan dhici karin gabadha xataa khamriga baarka gelaysa iyadoo kaa qabta inay gasho waaay iska bixin boorsaday gelin hadday la gasha ka ku jira baarka ee khamriga cabaya dharkii islaamka la soo gashay meesha intuu yidhaahdu dagaal baa ka dhici meesha aasaartii muslimiinta baqaayaadkoodi bay ahayd warma muslim baa taa markaa tiradaas ah sinoora kofiyaanku ku leeyay hadduu saweeyay wuxuu ku leeyay hatta kofiyaanku ku yumbani kofiyadii hataa guriga taallaa ku leeyay sanada macnaa shicaaraadkii tamaayuskii xilligii cizada baqaayaadkeedii bay qayb ka ahaayeen marka wabuliyalbasu waa inay xirtaan alkhiyaara wax ka duwan dharka muslimiinta wa fowqa sawbin dharka korkoodana jacaluu ay yeelaan zunaaran suun iyaga u gaara oo lagu garto wayatruku waa inay ka tagaan ay daayaan rukuuba khayli xarbina fardaha yaga aanu ku dagaalanno fuulitaankooda waa inay iska daayaan ayna fardaha fuulin walaa yusawu saa darteed iyagoo taangi iyo gaari baroon iyo iyagoo saara lama arki kara wey walaa yusaawu lmuslimiina waa inayna lamid noqonin filbinaa'i dhismaha intay muslimiintu guryaha dhisayaan ay dheeraynayaan waa inayna la ekeysiinino guryaha ka wada ka nooc duwanaa ka gaagaabnaadaan intaasoo dhan waxaa loo cuskanayaa afar sanadkiisa uu dacfi ku jiro afarka bayhaqi baa warinaya cumar baa reer shaam kula heshiiyey heshiiskana iyagaa soo qoray reer shaam markii nabadgelyadii lagula heshiiyey qudus la qabsaday baa heshiiskii intaan la saxiixin bay ahayd waa iyagii soo qoreenoo waxay yidhaahdeen waxaad nagula heshiiseen afkaa laga heshiiyey waraaqday soo qoreen buu cumarna muwaafaqeeye waxna ku dardaray waxay leeyihiin anlaa yuxdisuu kaniisatan walaa duuran kaniisadiiyo goob cibaada inaynan dhisi karin waxaa ka mid ah walaa yatashabahuu bilmuslimiina fii shayin min libaasihim inay dharka muslimiintu xirtaan isu ekeysiiyeyoo xihan karin min qalansuwatin koofiyad ay xirtaan muslimiintu wa cimaamatin cimaamadda ay duubtaan walaa farqi shacrin timahay muslimiintu kala shaaxiya inay kala shaaxin karin walaa yatakalamu bikalaamihim luqadooda iyo afkooda inayna ku hadlin walaa yatakanau bikunaahum sida kunyada muslimiinta iyo maxamed iyo axmed inayna la bixin walaa yarkabu suruuja fardaha waaweyn iyo koolayaashooda waaweyn inayna fuulin walaa yabiicu lkhamra khamri inaynan kadin walaa yudhiruu saliiban istallaw iyo laanqayn iyo saliib inayna banaanka ula soo bixin walaa kutubahum kutubtooda fii shayin min turuqi lmuslimiina wa aswaaqihim jidadkiiyo suqyada muslimiinta midna intaa inaynan la imanin kaasaa la deliishanaya hasaatee sanadkiisu aad buu daciif u yahay inta sugan waxaa ka mid a cumar maraawil ajnaad inuu u qoray an ikhtumuu calaa riqaabi ahli jizyati fii canaaqihim an ikhtumuu riqaaba ahli jizyati fii canaaqihim meelaha shaabad kaga dhajiya weli markii la arko lagu garto shaabadaa xaggee laga keenay dad astaan iyo calaamad meelaha in loogu yeedho maxaa layihi meesha laga keenay waa lagu yaqaanaa laakiin intaanan sheegin yaa isku day in lacala sunto gaalkiiyo muslinkana sumad qofka ku taala lagu kala garto ayib daabada akhiru zamaanka soo bixi doonta tukalimuhum ana annaasa kaanuu biatalauqula nabigu wuxuu yihi shaabad bay la soo bixi halkaa gafuurka ee kii gaalkaa kaafirun kaga shaabadayn markaasaa iyadoo suuqa la wada joogoo lays yaqaano waryaad neefka ka soo galatay min almukhaabiina kuwii gafuurka ka shaabadaysnaa eh min ahli naari qaar baa loogu dheji min ahli naari shab bay kaga siin daabadaas soo ilaahay akhiru zamaanka intuu soo diro gaalka shaabad inti lagu dhejiyo muslimka lagu kala garan ma laha haddana haddii laisdhex degan yahay meeshaa wax waa laga daydayi karaa oo halka waa laga dooni karaa oo qisaska akhiru zamaanka dhacayo waxba laga dooni karaa ha haddaba wadamada markay salaadu isku bixis noqoto wadamadayna qoraxdu dhicin baa jira soomayna dhin xadiidka dajaal sanad bay qoraxdu soo jeediya salaadaha saacada ku qiyaasani baynu ka qiyaasan hadda waynu qiyaasi ashraaqu saacana weye tan ashraaqu saaca weye inaan axkaam ka soo iqtibaasna maxaa diidaya halkaasay culamada qaarkood waxoogay uga soo raaraadiyeen in astaan gaara la isaga yeelo ogaa jawaabkii gaal laga adkaadaya hayde hadda isagaaba isagaaba calanka watoo babinaye see layey soo layska celiyo maaha daha haddaad tirahda sana dhaqaaqdaan maaha haa intaad tirahda inaa kala dareertaan ha layska celiyo laakiin isjecelisku ariiqiisa sharciga inuu mara وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لا هرب وحكم محوكا ليا هشيس بالغلي oo gola dadka inay ku xadgudbaan iyo inay waxyeelaan iyagana shuruud bay nabadgelyada joogaan ku dhisan tahay shuruudii waa inay ilaaliyaan wantaqada alcahdu heshiiskii waa burayaa bijizyatin jizyadoo manaca uu diiday dagaalka waxaa loo joojiyey muunan islaamine xataa yuctu jizyata bay ahayd hadduu diiro bixin maayo yidhaahdo heshiiskii waa burburay isagoo hadda aan hubaysanin oon dagaalkii ishor fadhino oon gacantayda uu ku jiro heshiisna aan naga dhaxaynin baan wada kala joognaa maxaa samayn marka oo kii ohan doontaa minhaaj lama hororta kow wa xukma sharcin sharciga xukunkiisii dafaca haddii uu diido bitamarudin madaxdheeg yeeli ba ay soo istaago axkaamtii shareicadae caamka ahayd ciddii iyaga kamid ee qabatee la xukumo hadduu yidhaahdo anigu diintan ima xukunta imana qabato yeelina maayo heshiiskii uu galay wuu jebiyeyo in hog maamulka guud iyo axkaamta saa'idada ee lagu dhaqmayo islaamka ay tahay buu ahaa kiibuu ka noqday heshiiskeenni waa burburay wey isagana laa harabin hadduu cararase ma jebin waa la xukumay waa diiday islama soo taagine wuu dhundhuntay waa cararayoo waa dhuntay kaasi ha lasoo qabtun weeye ahdigii muunan jebinin oo muslimiinta ina caraan baa laga yaabaa ninkii muslim sheeganaya xukunkan ima khusayo ima qabto diina yidhaahdana oo xukunkan in laguma walaha ima qabto sharciga kitaabka waxa yidhaahdana isna waa gaaloobay suma tallaabada laga qaadaya ninka la xukumee dhuumanaya lagama qaadayo biacni wa biacni inuu duro fi lislaami islaamka islaamka inuu duro diin xun weeye diin fiican ma aha xaq ma aha waxaa inuu ku kaco oo yidhaahdo weye taa hadduu yidhahdana warheedda nabad baan ku wada joognay islaamkana khuduuc iyo hogaanta waad ogolaataye hadda nin diintiiba caaya dadkii waxba uma reebinba ninkaasi qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar weeye heshiiskeenni waa jabay inaad nabadna kula ahaado diinteedana caydo ma dhici karto waa tii saddexaad aw ficlin fal buu ku tallaabsaday yaduru lmuslimiina muslimiinta dhibaya wax muslimiinta dhib u ah buu ku tallaabsaday jaajuusnimuu bilaabay intaqada alcahdu cahdigii waa buray intaas naqdi ku buray uu sheego wuxuu ku leeyahay laakiin tarkiibka markaa aragto bibacni kulli islaamin islaamka oo la duro aw ficlin la sameeyey yaduru lmuslimiina ba annaqdu ahdi buriya ballanjibin ahaatay low yushratu waase haddii la shardiyo tarkun ka tegitaankeeda wax muslimiinta dhibkua inaydaan samaynayna haddii lagu heshiiyey baa dhibka muslimiintu ballanjabis noqonayaa haddii kale ballanjabis maahee qadarka dhibka un baa lagala xaalayaayo wuxuu cuquubo mataa qofka la marinayaa hadduu caadigii jabiye see la yeeli yaalgaari aan lafteeda gabagabaa walimaamu imaamka ayaa khuyira fiihi la kala khiyaar siinaya kamaasii fii kaamilin min kaamiloo dhammaystiranba oo qad usira lasoo qabsadoo lasoo maxaabiistay haddii gaalada dalaalka aan ku soo qabanno mid baaliq oo dakar ah oo xun haddaan soo qabanno soo dil iyo iska sii dayn iyo addoonsi iyo madax furashaa furayso laba dheed afartiibaa hadda ku bannaan heshiiskiina waa jabay gacantana wuu ku jiraa hadda nin dagaal lagu soo qabtay oo gacan ku jiro heshiis idinka dhexayni weeye si allaalay sidii dan iyo maslaxa ku jirta ka yeel wey walimaamu khujira waa la khiyaargelinayaa fiihiisa kamaa sidii loosii khiyaargeliyey fii kaamilin mid tamaystiran oo qad usira lasoo qabsado oo maxaabiisnimo lasoo qabto lasoo qafaashay sidii hore loogu soo khiyaargeliyey baa kana khiyaar loo siin afartii kaa ku banaanayd baa kana ku banaan halkaasaan ku daynaynaa nihaayat iljihaada wallaahu aclam إن شاء الله تعالى هبين دم فسح صبتنا بأنه كتاب السيد والذبائح سوي من دوننا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك